assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo ee dalsana qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah doorashada guddoonka golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo goordhow maanta ah ka bilaabanaysa xeendaampka xanle ee magaalada muqdisho ra-iisul wasaare rooble oo si kulul uga hadlay falkii lagu beegsaday guddoomiyaha kumeelgaarka ee golaha shacabka digniina u diray taliyayaasha ciidamada qalabka sida xildhibaanada cusub ee lagu soo doortay magaalada garbahare ee gobolka gado oo xali lagu dheeriyay magaalada muqdisho madaxweynaha maamulka jubbaland oo nasiib daro ku tilmaamay weerarka lagu qaday guddoomiye dhamman cad digniinna u diray qeybaha kala duwan ee xildhibaanada roobl oo la kulmay jaaliyadda soomaaliyeed ee switzerland sidoo kalena ka hadlay xaaladda abaaraha doorashada amniga ee dalka khilaafkii ugu xooganaa oo xalay soo kala dhex galay ma soo ifbaxay baa madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland iyo madaxweynaha maamulkaas wararka dibaddan waxaa ugu waaweyn madaxweynaha dalka ruushka putin oo hanjabaad hor leh ka soo saaray adeegsiga hubka nukliyeerka
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal waa subaxnimo talaada ah taariikhdan waxay ku beegan tahay lix iyo labaatanka ah abril laba kun laba iyo labaatan kusoo dhawaada qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran aynu ku bilaawnay doorashada guddoonka golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa goordhow maanta ka bilaabanaysa xeyndaabka xanle ee magaalada muqdisho waxaana halkaas kusii qulqulaya wariyaasha ayagoo markaa diyaargarow ugu jira tabinta doorashada guddoomiyaha aqalka sare baarlamaanka ee soomaaliya iyo ku-xigeenka koowaad iyo labaad ee maanta loo madeensan yahay taariikhduna tahay lix iyo labaatanka bishan oo sida jadwalka uu haabaha loo qorsheeyay in ay dhacdo waxaana guddiga doorashada u qaabilsan guddoonka golaha aqalka sare ee shalay ay xaqiijiyeen in lagu qabanayo doorashada afisione maadaama kormeer ay ku tegeen islamarkaana xaaladdu ay tahay mid aada u wanaagsan dhinacyaduna ay diyaargarow xooganay muujeen doorashada guddoonka golaha aqalka sare ayaa u tartamaya ilaa saddex musharax oo kale ah guddoomiyihii hore ee golaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi senator cusmaan abuukar dube wasiirka hore ee warfaafinta ee soomaaliya iyo wasiirka dastuurka ee dalka saale axmed jaamac saddexdaas musharax ayaana markaas ku loolamid doona doorashada guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka ee soomaaliya dadka falanqeeya siyaasadda ayaa sheegaya in rajadoodu dhinacyadu mid mid kale ay ka sareyso markii loo eego hanaanka ay u shaqeynayaan qaab dhismeedkooda siyaasadda iyo sidoo kale galaankalka ay ku leeyihiin sanatarada markaa la doortay iyo kuwii hore ee aqalka ku jira markii loo eego fursadaha ugu fiican waxaa la sheegay inuu heeso cabdi xaashi cabdulaahi oo xilkan hore u hayay islamarkaana galaangal badan ku leh sanatarada odayaasha ah ee ku jira aqalka sare iyo kuwa dhallinyarada ee imika soo galay iyo kuwa ku cusubba maadaama markaa hore usoo maamulayay golaha aqalka sare ee baarlamaanka ee soomaaliya doorashada ayaana markaa la filayaa in saacadaha soo socda saakii ay ka bilaabato magaalada muqdisho gaar ahaan hangarka afisone ee muqdisho dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa si kulal waxa uga falceliyey weerarkii xalay lagu qaaday guddoomiyaha golaha shacabka ee kumeelgaarka ambasador cabdisalaan axmed dhaman cad wasaaraha oo qoraal soo saaray ayaa waxa uu sheegay inuu aada uga xun yahay ficilada guracan iyo isku dayada isdabajooga ah ee lagu carqaladeynayo habsamo socodka doorashooyinka ficiladaas uu ugu dambeeyey iskudaygii lagu beegsay buu yiri guddoomiyaha ku-meelgaarka ee golaha shacabka howlwadeenada golaha shacabka iyo lix iyo tobankii xildhibaan ee dhowaan lagu doortay degmada ceelwaaq ee gobolka gado ra-iisul wasaaraha wuxa uu ugu digayaa taliyayaasha ciidamada booliiska iyo nabad sugidda inay ku lug yeeshaan falalka guracan ee lagu carqaladeynayo habsamo socodka doorashada oo heer gabagaba ah maraysa shacabka soomaaliyeedna waxa uu ka codsanayaa in ay isha ay ku hayaan buu yidhi amaan ka codsanaya inay ishu ka hayaan dadka ka dambeeya abaabulka falalka lagu carqaladeynayo dhamaystirka doorashada rooble oo qadka telefoonka kula hadlayay guddoomiyaha kumeelgaarka ee golaha shacabka ayaa ku bogaadiyey sida geesinimada leh ee guddoonka kumeelgaarka ee labada aqal ay u wadaan howsha doorashooyinka ee kuna dhiirigeliyey inay waajibaadkooda gutaan ugu dambeyntii wasaaraha wuxuu xusuusinayaa xildhibaanada baarlamaanka inay markaas ay saaraan ama in ay saaran tahayba mas-uuliyadda ugu sareysa ee dalka waxa uuna ku dhiirigelinayaa in ay u midoobaan dhammaystirka markaas doorashada dalka si looga gudbo buu yidhi marxaladan adag waa qoraalka kasoo baxay wasaaraha oo markaa xariisadaas ugu falceliyey weerarkii lagu qaaday gudoomiyaha ku-meelgaarka ee golaha shacabka baarlamaanka xilli uu markaa ku guuljiray dhaarinta xildhibaanadii lix iyo tobanka ee lagu soo doortay magaalada ceelwaaq ee gobolka gadow isla xildhibaanadaas ayaan ku guuljirnaahe ee lagu soo doortay dhanka kale garbahaari ayaa ayaguna xalay lagu dhaariyey magaalada muqdisho mid ka mid a hoteelada ku yaala waxaana markaa qeyb ka ah xildhibaanadaas ama goobjoog ka ahaa xubno guddiga doorashooyinka fid ka tirsan oo garabka dhinacyada kale ee garbahaari taageersan ah ama si kale markii loo eego dhanka filla soomaaliya xiga waxaana markaa ku sugnaa ilaa xoogahan ay sheegayaan mas-uuliyiin madaxtooyada markaa qeyb ka ahaa oo markaa goobjoog ka ahaa dhaarinta xildhibaanadaas cusub ee lagu doortay garbahare lix iyo tobanka dhankooda oo markaa muqdisho lagu dhaariyey markii la dhaariyey kadib ayay dalson ugu warrameen marka dhaarintooda iyo wax markaa kale ee u dhiman ay hiigsanayaan kamid noqoshada baarlamaanka kow iyo tobanaad ee soomaaliya waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sharciga ah oo soo baxay baan nahay xildhibaanadii waxaan nahay ku soo guulaystay deegaan doorashada labaad ee jubbaland magaalada garbaharey runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan xildhibaanada soomaaliyeed ka mid noqonno insha allah waxaan rajaynaynaa kuwii caawa haddii nala dhaariyo kuwii dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda wax u qabta inaan noqonno insha allahu tacaala aad iyo aad baan ugu faraxsannahay aad iyo aad baan u soo dhowaynaynaa insha allah waxaan jecelnahay inaan dooranno waxaa weeye guddoonkii baarlamaanka oo waxaa weeye dalka iyo dadka wax u qabta madaxweyne dalka iyo dadka wax u qabta insha allah inay soo baxaan baan aad u rajaynaynaa insha allahu tacaala maanta waxaad tagteen afisyoone oo aad sheegtay in la idiin diiday muuqaalla aad ka soo duubteen oo baraha bulshada ku jira sidee u dhacday afisyoone oad ku tagteen ma qorshaha idinku jirtay oo imaadaa laydin yidhi mise waad iska tagteen annaga afisyoone waxaan u tagnay waxay ahayd inaan la kulanno guddoonka baarlamaanka dhabana cad inaan la kulanno waxaa weeye iyo mas-uuliyiinta kale oo meesha joogtay meeshii haddii aan tagnay waxaa weeye waa u gudbinnay wixii aan wadnay shahaadooyinkannagii iyo hawshannadii waxaa weeye inuu na qaabilo na soo dhoweeyo yidhaahdo dhamana cad guddoomiyaha naga inuu yidhaahdo soo dhowaada na fariisiyo yaan rabnay waxaa weeye wuxuu yidhi maaragtaa xilligan hadda hawl diyaar umaahi doorashaan ku jiraa sanatarradii baa la dooranhayaa marka waxaa weeye waa isu imaanaynaa haddii ilaaha yidhaahdo sida iyadayd baan ogayn markiiba gaadiid baa la qaatay waxaan maqalnay qolaa meel laabaa la geliyey oo hotel oo aan waafaqsanayn sharciga waxaa weeye dad qofka haddii xildhibaan uu yahay waa in lagu doortaa goobaha qaranka soomaaliyeed loogu talagalay ayad ilaa qofka wuxuu wakiil ka yahy waa shacab wey wixii wax tuugaa maa shacabkaad wakiil ka tahay waa in golaha shacabka lagugu hordhaariyo wey maxaa marka hoteelle iyo meel barayfad iyo waxaas maxaaba waxaa weye arrin aan aad ula yaabna bay noqotay runtiina waxaan ka filayna ma aysan ahayn haddee waxa weye annagana wuxuu nagu yidhi xilliga anagu diyaaru mihii doorashadaas berri waxaa dhacaysaa aqalka sare saa dambana tii kalea dhacayso marka sidaan isugu qaban lahaa baan ka fakerahayaa annagu marka qaabkaasaan ogeyn laakiin waxaan annaga waxaan ogeynba ma ahayn laakiin hadda idinka in halkan laydinku dhaariyo galab maantana galabtana kuwa kale la dhaariyo ma isleedahay xoogaa sharciyaddii bay laftirkeeda hoos u dhigaysaa oo waa midnimi dugta annaga sharci baan nahay inaan sharci nahayna ummadda soomaaliyeed baa la weydiinayaa iyo dadka waxgaradka maxaa jira goobihii deegaan doorashada ahaa ee soomaaliyadu ilaa koo iyo toban gaarahaya qayb ka mid aan annaga ka soo baxnay waa la isugu yimid xildhibaanadana waxaa iskale deegaan baana deegaanka asagaaba annaga ka soo dadkoodii baana wakiil ka nahay waxaa weeye marka dad aan cidno dooran oo xiriir milatari inta la geeyey dhakamaqal nagu ah oo lala hasaan wey waxaa weeye aniga caawa waxa lagu dhaarinaya waa wixii dhabanacad lagu dhaariyey waa wixii baarlamaanka naga horreeyey lagu dhaariyey wey taasaan annaga ku shaqaynayna taasaan annaga diyaar u nahay haddii dhaman cad wax kale lagu dhaariyo wixii maanta waa u bannaan yihin laakiin haddii sebtembar toddobiyo toban lagu dhaariyo tii ayadahyd baan annaga ku fadhina laakiin wuxuu leeyahay isagii fiit ma aqoonsana guddiga doorashooyinka reer federaalaa diidan marka wax aniga ugu xiran maahan buu leeyahay kumeel gaaraan ahaa aniga marka ma is leedahay xaggaas eed baashin laga soo socoyo si jubbaland waxba kama jiraan waxaas
kaasi wuxuu ahaa markaa guddoomiyaha gobolka gadow axmed bowle gereed kana mid ah xildhibaanada markaa xalay lagu dheeray muqdisho ee lagu soo doortay deegaan doorashada labaad ee garbahare ee jubbaland weli warka subaxnimo ayaad dhegeysanaysaa dhinaca kalena wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa la kulmay jaariyadda soomaalida ee switzerland waxaa ugu warbixiyey ugu warmay xaaladda abaarta doorashada amniga iyo dalka wasaaraha ayaa markaa xalay magaalada janeefo kula kulmay xubno ka socda oo jaariyadda soomaalida dalka switzerland oo uga warbixiyey xaaladda guud ee dalka gaar ahaan heerarka ay mareyso oo abaarta dalka ka jirta iyo sida qurba joogta soomaaliyeed uga qeyb qaadan karto gurmadka dadka abaarta saameysay doorashooyinkii amniga wasaaraha oo janeefa uga qaybgalayay shir caalami ah oo ku saabsan abaaraha ka jira janeefa ayaa si gaara diiradda loogu saarayay xaaladda abaareed ee soomaaliya wuxuuna ugu baaqay shacabka soomaaliyeed meel ay meel kasta ay joogaan in loo gurmado dadka ku markaa ku tabaaloobay abaarta baan ee dalka ka jirta
idinkagama sheekeynayo waa ka warhaysaan xaaladda uu dalka soo maray marxaladaha kala duwan uu soo maray isqabqabsigii faraha badnaa maanta oo ah shan iyo labaatan waa maalintii dagaalka ka dhici lahaa muqdisho haddaa xasuusataan oo muddo kororsigii february la kororsaday dagaalkii dhici lahaa maantoo kale uu ahaa haddaa xasuusataan oo dalka ilaahay subxaana wa tacaala uu ka badbaadiyey runtii dadka waxay dhahaan roobla saan u sabab ah may shacabka soomaaliyeed waa shacab ilaahay uu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala badbaadsada dalkan wax badanaa laisku dayey ajnabi soomaali inay dalkan qar ka tuuraan iyagoo eeganaya dano gaar ah marka alla subxaana wa tacaala oo ummaddiisa u naxayo dad masaakiin ah ayay shacabka soomaaliyeed u badan yihiin oo la rabay in la qaxiyo la dhibaateeyo gaajo u ba'daan iyo ducadiinna shacabka soomaaliyeed meel kasta uu joogo oo u ducaynaya inuu dalkooda iyo dadkooda ilaahu badbaadiyo saa darteed waxaan annaga sunnadii waxaa waaye alla subxaanahu wa tacaala ayaan samaynaynaa mahane wax kale ma dheerin dadka aqoon ma dheerin karti ma dheerin geesinimo ma dheerin wadannimo dadka kale ma dheerin keliya waxa uu ilaahay dadkiisa ku ilaashanaya keliya annaga noo soo adeejiyey horta taas ogaada waa runtii waxaa laga yaabaa dadkii maskaxdiina inay ku jirto dalka labada ninoo u sarraysa iyo maxay arrintan u xallin la'yihiin iyo waa run waayo waxa dalka soomaaliya baabi'iyey waa dana gaar ah ama shaksi ahaado ama shaksi ka dambeeya ha ahaado maantana laydinkagama sheekeynayo waxa dhacayo oo sida darandoorigu u dhacayo waa wax caddayntooda aada haysaan oo aan laydinkaga sheekeynayn cidda waxa falayso meesha loo socdo cidda hortaagan isku dayada dib u dhaca lagu sameynayo cidda samaynayso laakiin alla subxaana wa tacaala wuxuuna barayaa dariiqa ay ku istaagayso oo ah inuu dariiq adag yahay laakiin waa wada guulaysanaynaa insha allah waxaan wadanka xoroobay oo hadda ay dowladnimada noo soo caraftay khamiistii hore ee afar iyo tobanka bishii
madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe ayaa waxa uu markaana si daro ku tilmaamay qorshaha markaa ama lagu weeraray guddoonka golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya guddoomiyeyda nasiib daro wuxuu ku tilmaamay qorayaasha ama qorshahaas madaxweynaha xilkiisu dhammaaday uu ku carqaladinayo doorashooyinka dalka uu markaa ugu dambeysay weerarkii xalay lagu qaaday guddoomiyaha kumeel gaarka madaxweynaha maamulka jubbaland wuxuu markaa tilmaamay in lagula xisaabtami doono saraakiisha amniga ee fulinaya amarada sharci darada ay kasoo baxaya madaxweynaha xilku dhammaaday kuwa oo lagu fashilinayo buri doorashooyinka gabagabada maraya madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa ku ammaanay guddoonka golaha kumeelgaarka ee shacabka sida nafurnimada ay u gudanayaan waajibaadka ka saaran socodsiinta howlaha doorashooyinka qoral ka soo baxay ayaa markaa lagu yidhi dhinaca kalenle haddii aan egno khilaafkii ugu xooganaa ayaa banaanka usoo baxay oo u dhexeeya hogaanka maamulka puntland madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka xili madaxweynaha puntlandna uu ku sugyahay muqdisho uu ka wado oo liisa doorasho ee madaxtimo madaxweyne ku-xigeenkana waxa uu si gumi gaara oo shaqooyinkii usii wadaa markaa maamulka puntland waxyaabaha markaa kasii dhiman hase yeeshee madaxweynaha ayaa dhankiisa ku hormid warbixintaas ku saabsan maxamed xuseen dheere ayaa garowga kasoo diray khilaaf cusub oo sii xoogeysanaya ayaa kasoo dhex muuqanaya madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland axmed cilmi cismaan karaash khilaafka cusub ayaa salka ku haya qodobo dastuuri ah oo labada mas-uul uu midba si uu adeegsanayo gaar ahaana wakhtigan oo la joogo oo madaxweyne deni uu ku sugan yahay magaalada muqdisho halkaas oo ka wado ololihiisa musharaxnimo ee dowladda federaalka ah khilaafka ugu weyn ayaa soo ifbaxay caawa kadib markii maanta oo ah shan iyo labaatanka uu madaxweyne ku-xigeenku uu soo saaray wareegtooyin uu ku magacaabay mas-uuliyiin dowladeed una badnaa agaasimo waaxeedyo waxaana ka mid ahaa guddoomiyaha gobolka mudug iyo guddoomiyaha degmada laas qoray isagoo sidoo kalena lixdan maxabuus ka fasaxay xabsiyada puntland madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo ku sugan magaalada muqdisho halkaas oo ka wado ololihiisa doorasho ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay isla markaana sheegay inaysan dhaqangal ahayn wareegto kasta oo uu soo saaro madaxweyne ku-xigeenku waxa uuna faray dhammaan hay-adaha dowladda iyo qof kasta inuu shaqadiisa qabsado isla markaana aan loo hogaansamin wareegto kasta oo aan waafaqsanayn dastuurka iyo qawaaniinta kale ee puntland sida uu hadalka u dhigay khilaafkan cusubi waa mid si weyn isu soo taraya waxaana marba marka ka dambeysa sii xoogeysanaya khilaafka ka dhexeeya labada hogaamiye maxamed xuseen dheere wararka dalsan garowe
iminkana wararka caalamka waxaa ugu waaweyn madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa mar kale ugu baaqay aboo markaa u baaqaya awoodda nukliyeerka ee ruushka iyadoo ay sii socoto colaada ukraine waxa uu sheegay in nidaamka cusub ee gantaalada balaastikada ee ruushka ay tahay in cadowga moscow ay dib ay u fikiraan isagoo ku dhawaaqayay duulaanka ruushka iyo ukraine sideed isbuuc ka hor putin waxa uu ugu digay reer galbeedku isku day kasta oo lagu hortegayo lagu hortegayaba inay horseedi doonto natiijo aan la mahadin oo aanay hore loo arag taariikhda adduunka buu yidhi dhowr maalmood kadib wuxuu mar kale ku bixiyey in ciidamada nukliyeerka ruushka ee heegan la geliyo wuxuu amar ku bixiyey aan raadaya in ciidamada nukliyeerka ruushka ee markaa heegan la geliyo bartamihii bishan abriil madaxweynaha ukraine valadimir zelenski ayaa jimcihii sheegay in caalamka uu u taaghayo suurtagalnimada ah in ruushka uu duqeyn markaa nukliyeer ah u adeegsan doono dalkiisa zelenski oo u warmay telefishinka c n ayaa sheegay in walaac xoogan uu ku abuuray hadal uu sheegay agaasimaha c i a da oo tilmaamayay in ruushka uu si xeeladeysan hubka nukliyeerka ah uga adeegsadaan ama u adeegsan karo colaada dalka ukraine warkii subaxnimona waa dhagay intaa qaartan dhegeysta aad kala socoteen raadiyaha dalkana magaalada muqdisho cid uu seego waxay keeli kartaa barahina internetka
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel